waad mahadsan tahay waxaan ku guda jirnaa tebinta tooska ah ee ka baxaysa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan islamarkaana ku saabsan weeraro kala duwan oo saaka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen shabeellooyinka oo aan ula jeedo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ee maadaama horey aan dhegeystayaasha ula wadaagnay sawirro hordhac ah oo ay muasada alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii saakay ka dhacay ow dhegle ee gobolka shabeellada hoose ee waxaan markan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa ee sawirada dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ee muasada alkataa'ib waxay dagaalkan ka baahisay sawirro gaaraya ilaa iyo labaiyo labaatan sawir ee midka ugu horeeya waxaa ka soo muuqanaya hub iyo agabyo kale oo ay ciidamada dowladda federaalku uga carareen saldhiggii lagu weeraray waxaana isla sawirkan ka muuqanaysa in ciidamada dowladda federaalka lagu kadiyey dagaalka oo iyagoo aan iska warqabin mar qura uun ay xabaddu ku bilaabatay sawirrada kale ee xiga dhammaantood waxaa ka soo muuqanaya ee meydadka ciidamada dowladda federaalka ee la bilqay fagaaraha dagaalka haddii aan u suuriyo dhegaystayaasha ee fagaaraha lagu dagaalamayna waa meel geedgaab ah oo dhanka kalena bacaad ah ciidamada dowladda federaalkana waxaa muuqata inay ku cusbaayeen saldhiggan waxaana sawirrada ka muuqanaysa ee iyagoo qotay dhufaysyo aad u yaryar oo ka samaysan godad oo aan xataa qarin karin askarigii gala sidaas darteed askarta lagu weeraray saldhiggan waxay rasaastu ugu dhacday siyaabooyin kala duwan mid ayaad arkaysaa isagoo afka ciidda kula jira ee mid kale waxaad arkaysaa isagoo dhinac u yaalla ee waxaad sidoo kale arkaysaa ku kale oo jilbaha u dhacay sidoo kale waxaad arkaysaa mid gadacad u yaalla ama korkor afkiisa u jeediyo waxaad sidoo kale arkaysaa kuwo ay rasaastu ku dhacday iyagoo habab kale u yaallaa ciidamada halkan la keenay waxaa lagu soo siray duur cidlo ah oo aan waxay isaga difaacaan rasaasta lahayn ee waxaadna arkaysaa iyagoo geeda yaryar madaxa kula jira islamarkaana ay halkaasi rasaastu kula dhacday waxaana sawirradan gebigood ka soo muuqanaya tobankii askari ee lagu sheegay bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dagaalka saakay ka dhacay deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe